أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi raxmaani raxiim dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddoba iyo tobanka bisha safar sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey howlgallo ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka laamo ee ay xoogga ku haysato saliibiyada kenya xisbiga t b l f ee tigree ayaa doortay hoggaan cusub iyadoona mas-uulka ugu sarreeya xisbigaas ka dhigtay nin si adag ula soo dagaalamay xukuumadda abiy axmed xiisad u dhexaysa murtadiinta ayaa ka taagan degmada awdheegle oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose wilaayada shabeellada hoose ayaa madaraso lagu baranayo tasxiixa qur-aanka kariimka ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada janna leh ee wilaayadaas بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkani isagii oo faahfaahsan faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey howlgallo ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka laamuh ee ay xoogga ku haysato saliibiyada kenya marwaan moxamed ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya saacadihii lasoo dhaafay howlgallada noolala beegsaday maleeshiyaadka murtadiinta iyo ciidamada kufaarta afrikaanta waxay ciidamada mujaahidiinta ka fuliyeen qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya wilaayada shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada janaale sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiinta weerareen saldhigga maleeshiyaadka riddada ee deegaanka jasiira oo ah deegaan dhaca waddada xeebta ah ee isku xirta magaalooyinka muqdisho iyo marka wilaayada baay mujaahidiinta ayaa waxay laba qarax la beegsadeen guryo ay magaalada baydhabo ka degan yihiin murtadiinta kala ahaa jenaraal mahad oo loo yaqaano taliyashub oo ah taliyaha maleeshiyaadka asluubta ee kooxda riddada soomaaliya iyo guri uu degan yahay murtad isaaq oo ah taliyaha saldhigga maleeshiyaadka riddada ee xanaano ee magaalada baydhabo waxayna qaraxyadaasi sababeen inay burburaan qaybo ka mid ah guryaha la qaraxiyey wilaayada shabeellaha dhexe ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay weerar madaafiica ku qaaday xerada maleeshiyaadka riddada ee deegaanka ilbiqa ee duleedka degmada balcadda waxaana jira khasaaro gaaray cadowga wilaayada bakoolna ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada askarta kufaarta xabashada etoobiya ee degmada xudur isla bakool waxay ciidamada mujaahidiinta xalay dagaal culus u qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada waajida sidoo kale isla bakool waxay ciidamada mujaahidiinta weerareen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalaya duleedka degmada waajida waxayna mujaahidiintu weerarkaas kusoo furteen mooto uu lahaa sargaal murtad ah oo taliya urur ah kuna sugnaa degmada waajida dhanka gobolka laamu ciidamada mujaahidiinta waxay qarax la beegsadeen koronyo kufaarta kenya ah oo ku socdaalaya duleedka magaalada kayunga ee gobolka laamu saraakiisha mujaahidiinta ayaa inoo xaqiijiyey in qaraxaasi ay ku baktiyeen ilaa sideed askari oo kufaarta kenya ah halka ay ku dhaawacmeen ilaa sagaal askari oo isla kufaarta kenya ah waxaana qaraxaasi ku basbeelay oo ku gubtay gaarigii qaraxa la beegsaday oo ahaa b g diyaarada helikobtar ah ayaa goobta ka daabulay baktiyada iyo dhaawacyada askarta kufaarta kenya weeraradan ka kala dhacay baay shabeellaha hoose bakool shabeellaha dhexe iyo gobolka laamu ayaa qayb ka ah howlgallada lagu dhiigbixin ee cadowga allaah ee duulaanka ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid marwaan xisbiga t b l f ee tigree ayaa doortay hoggaan cusub iyagoona mas-uulka ugu sarreeya xisbigaas ka dhigtay nin si adag ula soo dagaalamay xukuumadda abiy axmed ilyaas cabdulaahi ayaa warbixintaas inoo eegaya xisbiga siyaasadda ee t b l f ayaa shir uu ka yeeshay khilaafkii hoose ee ka dhex jiray gudihiisa waxa uu ka soo saaray go'aamo dhabarjab ku ah ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed t b l f ayaa warmurtiyeedka ay shirkan ka soo saartay ku iclaamisay hoggaan mar kale majaraha u qaban doono waana dibresyon garba makaayil oo horey u ahaa ninkii dagaalka adag la soo galay nidaamka abiy axmed iyadoo shirkaas lagu go'aamiyey in meesha laga saari doono madaxweynihii kumeelgaarka ahaa ee ismaamulka tigre t b l f waxa ay sidoo kale ku-xigeenka garba makaayil u doorteen ninka lagu magacaabo amniil asiif kaasoo geli doona booskii laga saaray madaxweynaha kumeelgaarka xisbiga ayaa sidoo kale doortay shakhsiyaad ka mid noqon doona golaha fulinta ururka madaxweynaha kumeelgaarka ah ee isaga iyo golihiisa meesha laga saaray ayaa horay u shaaciyey inuusan taageeri doonin wax weliba oo ka soo baxa shirkii u dhexeeya hoggaanka t b l f waxauna ku sifeeyey shirkaasi mid sharci darro ah wax weliba oo ka soo baxa shirka t b l f waxa ay noqon doonaan kuwa waxba kama jiraan ah wixii dhibaato ah ee ka yimaadana waxaa mas-uuliyaddeeda qaadan doona tirada yar ee wadda waa nuqul ka mid ah hadal horay uga soo yeeray ninkan warbaahinta dalka eritariya ayaa si aad ah u tabinaysa tallaabadan cusub iyo isbeddelka lagu sameeyey hoggaanka sare ee t b l f meeshana looga saaray maamulkii uu soo dhisay abiy axmed lamana oga sida uu noqon doono xaalka ismaamulka tigre walow adis ay ku doodaysa in t b l f ay jibinaysa shuruudihii shirka beretoria mahadsanid ilyaas xiisada u dhexaysa murtadiinta ayaa ka taagan degmada awdheeg leh oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose casaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi inoo haya xiisadan oo ayd mid xoogan oo u dhexaysa maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ayaa waxay ka taagan tahay degmada awdhegle oo ka mid a goobaha cadowga allah duulaanku kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose xiisadan oo si gaara salka ku haysa muranka qaadashada lacagaha baadda ay murtadiinta ka qaadaan dadka shacabka maleeshiyaadka maamulka ridada isku magacaabay koonfur galbeed iyo maleeshiyaadka kooxda ridada waxayna xiisadan gaartay in maleeshiyaadka ka amarqaata murtad xasan guurguurte ay magaaladaasi ka siibeen caalankii maamul goboleedka ashaadaladirirka isku magacaabay koonfur galbeed murtad maxamuud axmed oo ahaa guddoomiye ku-xigeenka maamulka ridada ugu magacaaban degmadaas ayaa sharxaya xiisada u dhexaysa murtadiinta ee ka taagan degmada awdheegle degmada awdeegle guud ahaan dhibaata xoog lahaata ka jirto markii laga hadlo dhanka xaaladeeda markii la qiimeeyo ciidamada ku sugan ee bulshada qaabka ay u dhibaateeyaan iyo dhaqankooda markii fiiriyo horta dhibaato weynaa ka jirto bulshadan bulshada iska maskiin oo boqolkii sideetan beerale ee waaye labaatankana ganacsi waaye niman hadda joogo taliyaha ururka shanaad ee nin oo farxaan malaay la yidhaahdo iyo abaanduulka ururka sideetan iyo afaraad nin maxamed wajareera la yidhaahdo oo aad u dhib badan waxyaaba hataa maleeshiyad hataa ay kusoo dhaqmo ku dhaqmo ganacsatada baabuureyda beeraaleyda dhammaan dhibaata xoogla lagu hayaa mafaan dhibaateyan oo lacag baad la weydiiyo dadka iska soo xirto la jukey habeenkii lix kaala la soo baxo su-aalooyin oo baaritaana ahayn la weydiiyo oo aad u qaab daran maleeshiyaadka murtadiinta ayaa si joogta dhexdooda ku dagaalama waxayna maanta xiisad u dhexaysa murtadiinta sidoo kale ay ka taagan tahay magaalada beledweyne kadib markay shalay maleeshiyaadka murtadiinta si bareera iskaga dileen murtad lagu magacaabi jiray cabdi cumar oo ku magac dheeraa cabdi goobi kaasi oo ah sargaal ka tirsanaa maamul goboleedka ashaadaladirarka ee isku magacaabay hirshabeelle mahadsanid casaam ugu dambeyntii wilaayada shabeellada hoose ayaa madaraso lagu baranayo tasxiixa qur-aanka kariimka ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada jannaaleh ee wilaayadaas cabdulqaadir rabbaani ayaa inoo sii ambaqaadaya warbixintaasi munaasabadan oo lagu daafurayay madarasada xifdinta qur-aanka kariimka iyo tasxiixiisa ee ubay ibna kacab ayaa ka dhacday deegaanka hanti wadaag ee ka tirsan degmada jannaale ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose munaasabadda ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada qaybaha odayaasha dhaqanka macalimiinta dugsiyada qur-aanka ee deegaanka iyo qaar ka mid ah culimada deegaanka inta aysan bilaabanin kelmadaha mas-uuliyiinta iyo marti sharafta kasoo qaybgashay munaasabadda ayaa mid ka mid a ardayda machad kale oo ka barta tasxiixa qur-aanka ayaa fagaaraha ka aqriyay aayada qur-aan kariim ah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون intaa kadib waxaa mikrofoonka la wareegay maamulka madarasada iyo qeybaha waxgaradka oo dhankooda ka hadlay munaasabadda waxayna soo dhoweeyeen furitaanka madarasadan iyagoo sheegay in wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ay kaga mahad celinayaan juhdiga iyo waxqabadka ay la garab taagan yihiin bulshadooda alxamdulilah allah subxaanahu watacaala ayaan ku mahadinaynaa ee, na soo waafajiyey makaankan qiimaha badan maskaxdayna iyo caqligayna iyo taladayna ma ahaan allah subxaanahu watacala isagaana waafajiyey Een, intaas kadib maanta waxaan joognaa xafladdii lagu furaayo madrasadii ubay ibnu kacab furitaankeed ayaan joognaa Ee, madrasadan oo kale horey waxaa looga soo furay tuulada ugunji ayaa maamulka degmada janaal horey uga soo furay horey waxaa looga soo furay tuulada degwiriiri maanta waxaan joognaa furutaankii tuulada hantiwadaag ayaan joognaa odayaalku mayba ka mid tahay deegaanka antiwadaag yaa ka mid tahay insha allahu tacaala maybaan inin furay madarasa madarasana madarasadana magaasha la araw uwayi ibnu kaab madaraso badana laafuri sida ugunji madar laagfuri ma'ad sida degwariiri amala laagfuri mari badan iyo dhalyidi iyo aragni unan odayaalka deegaankuna in madaraso oo ninin furo iyo ka go'aansani walaayadina ni la aqbali madarasadaas oo lakabaradaw tajwiidka qur'aanka iyo ninin furi magaashana may la aray uwayi ibnu kaab odayaalka deegaanka hantiwadaag iyo hadhawaayan iyo walaayada islaamka degmada janaala iyo hadhawaayta in la kufuro madarasada oo la kabaradaw diinta islaamka la kabaradaa ninin kufuri islaamnimada ilaahiyana hanuuniya mahadle ilaahay ka mahadsan alxamdulilah nicmo weyna haysana anoo ka hadalaw madrasada hantawadaag oo ubaya ibnu kacabna leeraw maqaashe walbadano raadiyaanay waana waaysanaayniya haddii ilaahay filigaana ninkasheeni alxamdulilah ilaahay yaa ka mahadsan walaydana garaba niisiidi maybo diinta islaamka tilaka tartam shay oo muhiim ee lambaahanyu ilaahay yaa ka mahadsan zayinu lqur'aana biaswaatikum madarasadan ubay ibna kacab ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ee ka hirgelisay deegaanka hantiwadaag ee hoostaga degmada janaale ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose waxa ay noqonaysaa tii saddexaad iyadoo horey wilaayada ee laba madaraso uga soo furtay deegaanka ugunji iyo degwariiri ee ka wada tirsan isla degmada janaale ee wilaayada shabeellada hoose mahadsanid rabbaani guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu